maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho ka dhacay shir hal dhinac ah kaas oo uu hogaaminayay xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka shirkan oo lagu sheegay inuu yahay kii uu xasan horey ugu baaqay islamarkaana ay yeelan lahaayeen mucaaradka iyo dowladda federaalka ayaa waxaa maalintii shalay ka muuqday fashil iyo fadeexad kadib markii shirka laga waayay mucaarad muuqda oo goobjoog ahaa madasha hogaamiyayaasha siyaasiyiinta mucaaradka ayaanaan soo xaadirin kulanka kuwaas oo horey u sheegay inaysan ka qaybgalaynin shirka uu ku baaqay xasan sheekh ilaa uu madaxweynaha dowladda federaalka ka hagaajiyo qaladaad ay sheegeen inuu ku hogaaminayo dowladda federaalka xasan sheekh oo shirka ka hadlay ayaa waxa uu tilmaamay in dowladda federaalka ay maanta iyadu tuugtamayso islamarkaana ay mucaaradka ka baryayaan inay la hadlaan kana soo qaybgalaan shirka uu horey ugu baaqay isagoo qiray inay jiraan xubno ay ka dalbadeen inay shirka yimaadaan balse aysan ka helin wax jawaab ah meesha aan joogno maantana meel lagu sii nagaado ma aha walaalayaal kuma sii jiri karno tih siyaasadeed muddo soddon iyo shan sano ka badan haddii xilligii hore ay dhici jirtay in hogaamiyaasha siyaasadeed ay ku baryootamaan in lala hadlo oo lala xaajoodo mararka qaarna ra'yigooda dartiis loo beegsan jiray maanta waxaan ku faraxsannahay inaan dhignay golaha oo aan baadigoobayno siyaasiyiinta naga aragtida duwan ku baryayno in ay nala hadlaan iyaga meeshii hogaamiyaasha lagu baryi jiray maanta annaga ayaa baryootamayno oo leh ha nalala hadlo kuwa inta aan marti qaadnay aan noo iman amaba nasoo noo soo jawaabin xataa iyo kuwa soo socdaba waxaan u sheegayaa waxaan u sheegaynaa in jidka wadahadalka iyo wadatashiga uu mar kasta furan yahay haddaba shirkan oo qodobada looga hadlay ay ka mid ahaayeen arrimo ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka iyo amniga ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay uu wajahayay eedeymo xoogan oo uga imaanayay siyaasiyiinta mucaaradka ah ilaa iminkana uu yahay mid aan loo dhammayn qodobada ka soo baxay waxaana la filayaa in dhankooda mucaaradku ka hadlaan qodobada ka soo baxay shirkaasi